baarlamaanka cusub ee soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ku yeeshay kulankoodii ugu horreeyey tan iyo markii maalinimadii salaasada la doortay guddoonka cusub ee baarlamaanka soomaaliya kulanka maanta ayaa lagu doortay guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha oo ka kooban shan iyo toban xubnood kulankan maanta uu guddoominayay guddoomiyaha cusub ayaa waxaa lagu dhaariyey xubno cusub iyadoo dhinaca kalena ay goobjoog ka ahaayeen hogaamiye ku-xigada ee maxkamadda sare ogolaatay inay baarlamaanka ka mid noqdaan saare ciidla nuur oo istuudiyaha igu wehelisa ayaa haddaba khadka taleefonka ee muqdisho kula xidhiidhay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka mahad cabdalle cawad waxayna ugu horreyn weydiisay sida uu kulanka maanta ku bilowday ha bismillahi raxmaani raxiim walaalo waan kaaga mahad celinayaa waxa weeye shirka maanta wuxuu ahaa fadhigii ugu horreysay ee uu guddoonka rasmiga ahi sheergalaynayey waxaana sheergalaynayay guddoomiyaha baarlamaanka ajandahuna wuxuu ka koobnaa dhowr qodob oo ay ugu muhiimsanayd dhismaha iyo ansixinta guddiga doorashooyinka madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya guddigaas oo loo baahnaa in si degdega loo dhiso maadaama hawsha ah doorashada madaxweynuhu ay tahay hawl aada iyo aada muhiim u ah oo baarlamaanka sugaysa oo aada xasaasi u ah waan gartay arrintaa waxaa la jirtay arrimo la xiriira dhaarinta xildhibaano oo kamid ah xildhibaanada cusbaa ee baarlamaanka oo kuwa aanan laisku haysan xubno oo ay soo gudbiyeen guddiga xulitaanka intii ka joogtayna waxa weeyaan waa la dhaariyey shaqadoodana waa loo dhameeyey guddi shan iyo toban xubnooda oo guddiga doorashooyinka ah guddiga doorashada madaxweynaha ah ayaa la dhisay si dimuqraadiya loo dhisay dee magacyada shan iyo tobanka xubnoodna waa waxa weeye meesha laga akriyey waxa weeye laba boqol oo xubnood ayaa ansixisay halka uu hal diiday saddexna ay ka aamuseen waa tahay markaa mudana guddoomiye waxaa la sheegayaa in maanta buuq ka dhashay markii fadhigaasi iyo howlahaasi aad ku guda jirteen kadib markii ay yimaadeen xildhibaano la sheegay inay soo magacaabeen guddigii soo kala shaandhaynta amaba qiimeyntu sidoo kalena ay yimaadeen mas-uuliyiin kale oo iyaguna xildhibaano ah oo sheegay in maxkamaddu ay bilaa dembi kusoo heshay sidaa darteedna ay ku noqonayaan xildhibaano oo hore loo soo xulay bal arrintaasina nooga warran walaalo anagu xulitaan xubno baarlamaana shuqul kuma lihin shaqadayadu waxa weeyaan guddoominta golahan weeyaan waxaanu guddoominaana waxa weeye go-aamada kasoo baxa golahan annaga guddiga t s c waxa uu noo soo gudbiyey tiro xubno ah ayuu noo soo gudbiyey kuwaasoo aanu anaguna xaqiijinay inay yihiin kuwo aanan laisku haysan ma doonayno arrin laisku haystay arrin kale aqbalin karaya ma jiraan toddobiyo toban xubnood oo iyagu maxkamaddu soo caddaysay sida ay noo sheegeen ay sheegeen inay bilaa dembi yihiin oo sidaa baarlamaanka maanta kusoo galeen iyagoo kaararhkoodii sita qoladaasi iyaga ma aragteen walaalo baarlamaanka qayb oo observers ah ayaa jirta oo ay dadka fadhiistaan baarlamaanka xubnihiisuna meel kale fadhiistaan dadka oo arrintooda ay process ku jirto ama ha ahaato waxuu tisidu soo diiday ama ha ahaato waxay beeduhu isku haystaane waa meesha way soo galaan waa fadhiistaan arrintooda haddii wax laga odhanayo ayay ka dhahaan annagu iyagoo fadhiya ayaanu meesha ka akrinay liis xubno ah oo oo lasoo gudbiyey oo aanu khilaaf ka taagnayn hal qof oo arrintaa iyadaa ka qayliyey ama ceeb ka sheegana ma jirto wax allaaliya wixii laisku haystee kalena annagu dibadaanu iska dhignay inaanu baarlamaanka u bandhigno oo guddi loo saaro oo farsam ahaan eega mooyaane waxa weeyaan annagu hawlahaas faraha lama gelayno saasaan kuu xaqiijinayaa waxa weeye hawshaasina si wanaagsan ayay kusoo dhamaatay xildhibaanadii hore waxaa dhaariye ka tirsanaydeen maxkamadda sare guddoomiyaha maxkamadda sarea dhaariyey marka shaqadii hadda dhaarintu ma idinka idinku soo wareegtay oo idinkaa dhaarinaya xildhibaanada cusub walaal waxa weeye baarlamaanku ma uusan jirin guddoon baarlamaanna ma uusan jirin aasaaskii ugu horreeyey ee baarlamaan ayuu ahaa waxaana dhaariyey oo laba dalool yani saddex dalool laba dalool ka badan inuu dhaariyo guddoomiyaha maxkamadda sare ay ahayd laakiinse marba haddii uu jiro baarlamaankii oo uu guddoonkiisa uu jiro oo uu constitute garaysan yahay waxa weeyaan baarlamaanka hortiisa ayaa lagu dhaarinayaa waxa weeye dhaarta ay marayaanna dastuurka ayay ku caddahay ka goormay dhacaysaa doorashada madaxweynuhu mudana guddoomiye walaalo guddigii waxa weeye iminka telefoonkan aan adiga kugula hadlayo ayaan waxa weeye usoo kacayo guddigii iyo guddoonkii way fadhiyaan iyaga ayaana go-aanka ka gaaraya wakti badanna ma qaadan doonto kulley wax oo laba isbuuc ka yar ayay noqon doontaa haddaan kusoo gabagabeeyo tirada guud ee xildhibaanada ee ilaa iyo hadda la hayo ee la dhaariyey waa imisa imisaana ka maqan golaha wallahi walaalo waxa ka maqan ma fara badna waa wax aan umalaynayo waa un qiyaastayga sahaye dhowr iyo toban aanan ka badnayn waxa weeye qolada c o c da ka war haysa arrintaas oo weli aanan la soo gudbin ama ay beenihii weli isku haystaan ayaa jira marka uu guddiga c o c du uu qaarashaas oo dhan nagu soo wareejiyo ayaanu ama guddiyo usaari karaynaa ama beenihii dib ugu noqon karaynaa laakiinse hawshaasi si buuxda welina nagu soo wareegin
mahad cabdallah cawad oo ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya oo isagoo jooga magaalada muqdisho khadka taleefonka ugu warramayay sahraa ciidla nuur aad baad umahadsan tahay cabdicasiisow haddaba kulanka kale ee isla kulankaasi dhinaca kalena waxaa maanta ka soo qayb galay oo iyaguna goobtaasi ka soo xaadiray xubno aqoonsiyadoodii xildhibaannimo wata oo ka soo xaadiray iyaga oo ay sheegeen inay maxkamaddu ku soo heshay inaanay wax dembiya lahayn sidaasi darteedna ay isku diyaarinayeen inay kasoo qayb noqdaan xildhibaanada cusub ee la dhaarinayo maxamed ibraahim xaabsade oo ka mid ahaa xubnahaasi maxkamaddu sheegtay inaanay wax dembiye lahayn ayaan isna khadka telefoonka kula xidhiiday waxaanan ugu horreynta weydiiyey bal sida ay golaha ku yimaadeen
in boqorada iyo idaasiyada iyo maraaqyada iyo salaadiinta ay soo hulaan baa lagu heshiiyey annaga ayagaana soo hulay niman baa dembiilayaal lagu sheegay maxkamadaan tagnay waan maxkamad u tagnay inaan hildhibaanimo raadinayna ma aheen dembiga ay nagu sheegeen ayaan maxkamadda kiis ka furanay maxkamadda dembi la-aan bay nagu nagusoo noo soo xukuntay baasaskeennina waan soo qaadanay waan soo haroonay marka imisaad ahaydeen tiradiina toddobiyo toban marka toddobiyo tobankiiniba saaka baarlamaanka waa timaadeen waa nimin dadka dacwooday labaatan bay ahaayeen wahii kriteriyada guddiga ay uleeyihiin waxaan umalayna maxkamada inay dib u dhigtay laakiin dadka dastuurigii lagu soo eedeeyey oo dembigii lagu sheegay ooaan maxkamadda ku sheegin ay keliya waxay tiri maxkamadda dembi malaha haddii boqorada ugaasiooda soo qoreyn waa ka mid noqon karaan baarlamaanka annaga kaararkayaan soo qaadanay toosaan u nimin guddoonka isiga hadda dalka wuxuu yeeshay guddoomiye laba guddoomiye ku-xigeen oo sharciga ayuu yeeshay oo la doortay ayagaa waktigii dhaarta laga sugayaa dad ay dhaariyeen oo horay guddiga ay usoo gudbiyeen annagana dib ay u dhigeen guddoomiyaha wuxuu yii annagaa soo sheegi doon waktiga la dhaarina intaasaan ogaay aniga waatay marka kaadharhka ayaa idin siiyey kaadharhka aqoonsiga maadaama arrintiinu maxkamad ku jirtay oo guddigii soo xuliduna aanay arrintiina ansixin sidee ku hesheen idinku kaadharhkaasi aqoonsiga yaar kaadharka laisku maajiro kaadharka inay qofka hildhibaannimo loo ogolaado malaaqyada iyo boqorada ayaa awoodoodi laheyd waa noo ogolaayeen meel dhahay guddiga farsamada ayaa wuxuu yii dambiiliyaa waaye maxkamadda dambiimada ay tidhi toos meesha baarlamaanka kasoo qaadanaya kaadharka ayaan kasoo qaadanay doolkaan nimin aartika ayaa noo dhiman hildhibaano sharciyaana waan gartay marka waxaa la sheegay in guddigii qiimeyntu sidoo kale ay ogolaadeen xubno kale oo lagidinku bedelay oo iyaga hore loo dhaariyey islamarkaana baarlamaanka sii fadhiyey maanta marka sideed u aragtaan idinku taas anig taas aniga ima taha wasaara waxay u taalla boqorkii soo qoray iyo guddoonkay u taalla haddii guddoonku yihad haarkii annagaa soo qornaya aniga dhaarti waa maraya hadduu ninka beesha oo doodaya anaa soo qoray yidhahdana kaasaa dhaaran warkaba waa adiyahay sheeko muran badan u baahanba ma aha maraanki waa leeyahay waa jooga yaa soo qortaan leeyahay ninkii uu sheeko kala soo qoran dhaarina warkana waa soconaa marka qolada kalena yaa soo qoray xaabsade ee inta aad ka war hayso guddiga farsamada tawba soo qoray tawbay u jeedaan boqorradiina ma soo marin meel dhacay kasoo qoreen guddoonkeena waa ogaaday waa joojiyay waa soconaya maaha laakiin idinka laftiina miyaanay hayn inaad guddigii ku noqotaan qiimeynta oo aad u sheegtaan go-aanka maxkamadda sidaasina ay markaa iyagu idinku soo gudbiyaan masaar baa ilaahay qof dembi aan jirin kuu dhoodhoobay oo ku maagay oo ku eedeeyey sababtaas meel ugu dhacay aniga see ugu noqonaa meeshaan roodmaamku waxaa ku yaalla inay boqorrada soo qoraan malaadyada soo qoraan waanay soo qoreen haddii iska toos oo baashaskii laga qaadanaya tagay waa soo qaatay walaaldayda oo dembigi inaan lahayn cadaynaysana waa haystaa marka waxba nagama dhaheen guddigaas gardaradi ay nagu maageen waa sinti gari weyday waa isku leenamay haatan waa gureejin heerka waatay markaa su-aasha u dambaysa haddii aan ku weydiiyo dadka soomaaliyeed baarlamaankan aad bay ugu hanweynayeen oo usoo dhaweeyeen marka maantana haddii durba markii ugu horreysay ee fadhigii uu guddoomin lahaa guddoomiyihii dhowaanta la doortay haddii buuqaasi ka dhashay miyaanay dadka niyad jab ku noqonayn oo la odhanayn qoladana isqabqabsigii bay bilaabeen yana yaana walaalay anaa joogno guddiga waxay dib u dhigeen maanaa guddoonka baarlamaanka waxay dib u dhigeen xubnihii annaga aan kamid ahayn ay dib u dhigeen waqti kale ayay mataqaana ladaarida ay yidhaahdeen waxba yaraatay oo dhinac ma jiraan
kaasi wuxuu ahaa maxamed ibraahim maxamed xaabsade oo ka mid ahaa hogaamiye kooxeedyo hore ay guddiga amaba odayaasha dhaqanku usoo magacaabeen inay ka mid noqdaan xildhibaanada cusub hase haatee ay hor istaageen guddiga farsamada ee soo xulidda baarlamaanku oo ay maxkamadu caddaysay inaanay wax dembiya lahayn sidaasina maanta kaga xaadiray fadhigii golaha baarlamaanka ee magaalada muqdisho